bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii fiidnimo ee caawo iyo daljir waa habeen isniin ah talaadan ay soo gelayso taarikhduna ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha disembar sannada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah garawa ee caawa lagu soo gebagabeeyey doorashada xubnaha baarlamanka aqalka hoose u matali doona puntland
waana kala qaadi karaa dadka waxaan u qaybin karaa dadka in soomaaliya idinkoo kaleta oo maraykan ah iyo in aan sharci lahayn
safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka axmed ciise oo hoosta ka xariiqay khataro ka imaan kara madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump wafdi uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda iyo dhaqancelinta puntland oo gaaray magaalada dhahar ee xarunta gobolka highland hay-adda culammada soomaaliyeed oo war ka soo saartay baaxadda abaarta ku dhufatay gobollada dalka soomaaliya galmudug oo lagu eedeeyey iskudarka beelaha wadadega waqooyiga gobolka galgaduud iyo jaamacadda bariga afrika oo furtay xafiis cusub oo qaabilsan cilmi baarista iyo horumarinta bulshada kaasi oo laga hirgeliyey magaalada boosaaso qodobadaasi iyo qodobo kale oo la xidhiidha arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan hirarka efm ee soomaaliya adduunkana waxaad nagala jaan qaadaysaan barta aan ku leenahay internetka ee daljir com aynu ku bilaabana sida qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen waxaa magaalada garowe caawa lagu soo gebagabeeyey doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka u matali doona puntland waxaana goobta ku sugan waryaheena cabdixakiin xuseen xasan inkastoo si rasmiya aysan guddigu ugu dhawaaqin natiijada xubnaha ugu dambeeya ee ku soo baxay baarlamanka dowladda federaalka xubnaha u matalaya puntland hase yeeshee wariye cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan goobta doorashadu ay ka socoto oo xilligan ay weli socoto codaynta kursigii ugu dambeeyey ayaa raadiyo daljir ay ka waraysatay bal ilaa xilligan kuraasta lagu soo baxay iyo halka ay xilligan wax marayaan
aad baa u mahadsan tahay xasan haykal waxaan ku sugannahay goobta doorashada ee magaalada garowe xarunta jaamacadda bariga afrika ee magaalada garowe waxaa ilaa saaka ka socotay doorashada xubnaha aqalka hoose ee dowladda federaalka puntland uga mid noqonaya shan mudane ayaa lagu waday in maanta ay halkan kasoo baxdo gelinka hore waxaa soo baxay ilaa afar mudane shantii kursiyo hore marka kursi kamida dib ayaa loo dhigay oo gedisa ayaan dhamaystirnay afartii hore ee soo baxday beesha koobaad waxaa ku tartamayey ama kursiga beesha waxaa iska lahayd beesha cusmaan maxamuud isxul reer kaliyado waxaa ku guulaysatay deeqo saciid xasan waxaa heshay codod gaaraya konton cod waxa ay ka badisay oo la loolantay farciye yaasiin beesha labaad waxay ahayd jaamac siyaad oo kursigaasi dumar ayaa khaas u ahaa waxaa ku guulaysatay canab xasan cilmi waxay codod gaaraya afartan iyo shan cod waxay ka balisay oo la tartantay ifraax nuur maxamed oo iyana heshay lix cod beesha saddexaad waxay ahayd khaalid waxaa ku tartamay rag baa ku tartamayey axmed ismaaciil shabeelle axmed ismaaciil shabeel waxa uu ku guulaystay afartan iyo sideed codcood gaaraya wuxuu ka guulaystay wuxuu ka guulaystay axmed ibraahim cawaale wuxuu helay codod gaaraya laba cod hal codna halkaas ayuu ku xumaaday beesha la yidhaahdo beesha la yidhaahdo golol orayo waxay ku tartamayey ama xubnahaasi ku tartamayey axmed maxamed axmed maxamed axmed oo oo lagu muneenaasho dubays waxa uu ku guulaystay codad gaaraya afartan iyo laba cod maadaama ergada marka maanta soo xer xaadirtay kursigaasi ay ahayd afartan iyo laba cod musharaxii la tartamayey ayaan helin wax cod ah haatan waxaa goobta ku sugan oo tartan uu dhex marayaa laba gabood oo kursiga beesha xasan xasan ogaas oo kala ah ayaan cali ismaaciil iyo ikraan yuusuf xirsi labada musharax hadda ayaa loo codeynayaa gorrow ayaa lagu wadaa mid kamida musharaxiintaasi inay ku dhawaaqaan guddiga doorashada kursigan hadda loo codeynayo khilaaf ayaa hareeyey kadib markii ergada ay soo dhamaystiri weyday oo ergada qaar kamid a ay goobta imaan waayeen guddiga doorashadu ayaa go-aan waxay ku gaareen in kursigaasi caawa la qabto ama kursigaasi gebi ahaantiisba la laalo oo uu ka dambeeyo ee doorashada madaxweynaha balse beeshii ee kursiga lehda ayaa lagu wargeliyey arrintaas ugaaskii ayaa lagu wargeliyey ugaaskiina waxa uu kula taliyey ergadii kursigaasi diiday inay goobta timaado inay goobta soo xaadiraan cadaadiskaasi ka bacdi ergadii waxaa u suurta gashay inay goobta yimaadaan waaya marka haatan haatan haatan waxaa lagu jiraa doorashadii labadaasi kursi doorashadii kursigaasi oo labada gabdhood ay ku tartamayaan ilaa iyo saacad markay gaadho sagaalkana waa ay gaarayaan doorashada tani haddii had iga wareysatid haddii aan kusoo koobo ilaa iyo haatan inta soo baxday gabdhaha kuraasta gabdhaha sida khaaska ah waxa weeyaan ilaa shan gabdhood oo mudanayaal baarlamaanka dowladda federaalka ka tirsan ayaa ilaa hadda soo baxay maanta laba kursi oo gabdho ay ku tartamayeen oo kursigan hadda la dooranayo iyo mid ka horeeya gabdhaha kusoo baxaya mid shalayna saddex gabdhood ayaa soo baxay
waaya ugu dambeyntii marka ilaa iyo maanta waxaad ku sugneed goobta ay doorashada ka dhaceysay bal jawiga iyo dhanka amniga bal ka waran
jawigu wuxuu ahaa mid aada u badan intii doorasho ay socotay waxaa labadama dhicin ciidamada ammaanka ayaa si buuxda ammaanka u sugayey mas-uuliyiinta guddiga doorashada waxa qabada ilaa hadda ay soo gudbiyeen ma jirin doorashada sidii la rabay oo sidii loogu talagalay ayay u socotay wax buuqa iyo wax shida ah oo lasoo sheegay midna ma jiraan kormeeryaal caalamiya ee ku sugnaa ee doorashada kan ilaa hadda wax ribood ah oo ay soo gudbiyeen oo ay media la sheergalayeen ma jirto sidaa darteed halkaas waxaa ka muuqata in doorashadu ay si habkamile u socoto ayna ku dhammaanato si habkamile weriye cabdixakiin xuseen xasan ayuu kaasi ahaa safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka axmed ciise cawad ayaa waxa uu shaaciyey khataraha ka imaan kara madaxweynaha cusub ee waddanka maraykanka donald trump xilli siyaabo kala duwan looga hadlay hanjabaadda iyo sidoo kale qorshaha cusub ee doonayo inuu ku hogaamiyo dalka maraykanka axmed ciise cawad oo waraysi gaarsiiyey golaha loo yaqaano in nineteen sixty ayaa ka xog warramay suurtagalnimada khataro lagala kulmi karo madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka waxa uu hadalkiisa raaciyey in siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda ay tahay saamaynta ugu badan ee cabsida weyn xilligan laga muujinayo soomaalida keliya inaysan ku ekeen ayuu sheegay daandaansiga iyo sidoo kale cagtugulaynta ka imaanaysa donald trump mudane cawad waxa uu si gaara uga hadlay saamaynta soomaalida ay ku yeelan karto qorshaha cusub ee trump
dad badan oo maraykanka ah maraykanka intiisa badani ay gelisay maaragtay maxaa la yihahdaa dareen cabsi iyo dheganaasho la-aana ma aha arrin ku kooban soomaalida keliya dad badan maraykanka intiisa badan siaad ka warhaysaan doorashadii inkastoo madaxweynihii ku guuleystay codka dadka tiradiisa waxaa helay gabadhii la tartamaysay dadkaas oo dhan waa dad ka milkiyey maaragtay concern ama dareen ka milkiyey madaxweynaha hadda la doortay marka la fiiriyo dad ku hareereysan marka la fiiriyo hadallo kasoo yeerayay intuu socday ololihii doorashadu marka la fiiriyo dad qaarkood oo hadda uu magacaabay weliba kuwa fulinta sharciyada sida xerlaalyaha guud ama in uu magacaabay la yihahdo george sessions oo senator ahaan jiray caana ku ahaa waagii hore xagjirnimada inkastoo dadka qaarkood ay arrintaa ka murmaama yidhaahdaan wuxuu kaloo leeyahay dhinacaan la fiirin oo ah maaragtay maxaa ilaalin sharciya oo hadda kahor uu ku dhaqmay markuu ka ahaa xoriyaalyaha gobolkaas kasoo jeeda layahdo alabama waxaa isaguna la filayay inkastoo hadda aysan muuqan doola ciyaarayo nin dhib badan oo isaguna maxaa la yihahdaa ninkaa juryaani la yidhaahdo ninka amniga kala taliya hadda oo jenaraalka ah isaguna waxaa waxaa la ogyahay inuu hadalo badan oo oo nacayb muujinayo islaamka ku dhaqaaqay waa ninka general flint la yidhaahdo michael flint marka waxyaabaha marka la fiiriyo sida isaga u hadli jiray iyo dadka u magacaabay qaarkood waxay dadka gelisay maaragtay dareen oo aada moodid faanfaan ka duwan dulqaadkii iyo pluralismkii ama dadka maraykanka kala duwanaanshihiisii ixtiraamkii sharcigu uhayay iyo iyo dhaqanku wax maaragtay laga welwelo ayaa ayaa ayaa muuqatay marka taasi waa dhab marka arrintaasi waxay sida saraysaa dadka taxadar arrintaas aynu kala midna halkaan sheegay dadka maraykanka ah oo mucaqisa hase ahaatee anigu malaha waxaan u janjeeraa xagga maaragtay optimismka iyo iyo khayrsheega taasoo aan isaga imaanaynin hiyo isaga imaanayn isaga imaanaysa ka imaanaysa dalka maraykanka taariikhdiisa haadihiisa iyo dunidu sida ay tahay wada jeedo waxa weeyaan waxaan qabaa in dadka soomaalida ah iyo ay ku kalsoonaadaan in aan inkastoo ay jirto dhiiradaasi ama ama welwelkaasi inkasta uu jiro in aan cabsi badan aysan dadka gelin inay gasho inay dadku ay ay qabaan taxadar laakiin aan la cabsiin sababo dhowra daraadeed waa mare waana kala qaadi karaa dadka waxaan uqaybin karaa dadka in soomaaliya idinkoo kaleeta oo maraykan ah iyo in aan sharci lahayn weli sigaya dhalashadoodii sharci leh laakiin bedelaanshale laakiin aan weli sharcigoodi helin iyo in aan sharciga lahayn bedelaansale lahayn waddanka weli laga aqbalin sida aniga ila tahay inta aan sharciga lahayn sida dad baxadsiyo ku jiro ama hadda isa soo dhiibay ama isa soo dhiibayo dadkii aan sharci lahayn bedelaansho lahayn dadkaas awal baaba waktigooda iska adkaa xaaladaha adduunka jira iyo isqarxinta iyo maaragtay maxaa layaa xabjirnimada wadamo qaarkood soomaalidu kamid tahay ugu yiqiinay dad midila ordayo dad dilaya iyo dad ka qaybgalaya meelo la isku qarxiyo taa waxay keentay in dadka igaara lagu fiiriyo dadka xabsiyada ku jiro kala rajadooda waa inay dalka laga aqbalo waa yartahay taasi waa trailer laakiin waxaa koobka saas weyi qolo waa qolada maraykanka soomaalida ah qolada soomaalida maraykanka ahi wax welwala oo ay qabaan ma jirto ma muuqato aniga waa mare waa maraykan shareega maraykanka iyo constitutionka maraykanka iilaanka doodanku wuxuu siinayaa xaq la-eg xaqa madaxweynaha hadda iyo ka hadlayna la boostay iyo dadkiisa sidaa daraadeed cabsi ay ka qabaan uga yimaado sharciga maraykanka ma jirto sharci constitutionala oo waxay leeyihiin xaq constitution oo bill of rights yidhaahdo diintooda naftooda maalkooda iyo codkooda intaba lama qaadi karo waxayna haddii laisku dayo in oyada uga yimaadana waxawey iyada waxaa ilaalinaya sharciga iyo constitutionka maraykanka ayaa ilaalinaya madaxweyne ku xadgudbi kara iyo attorney general ku xadgudbi karaana ma jiro iyaduna waa inay inaguna waa inaynu sidaas u wada ogaanaa oo weliba ku dhiiranaa waxaynu waxaa laga yaabaa inay inoo fakarkeeda ku dambeysay caalamka aynu ka nimid iyo daladka aynu ka nimid oo dawladdu waxay rabto sameyn kartay magaranaysa caalamkeena afrika iyo carabta iyo saas oo kale laakiin maraykanka qofka individualka ayuu wuxuu leeyahay maaragtay xaq aan la aan la qaadi karin oo asaas ah waxaa laga yaabaa weliba fursad soomaalida magaceeda lagu maqlo oo codkeeda lagu tixgeliyo inay mahelo hadii soomaalidu hesho maraykankahay haddii la damco in maaragtay wax aysan waxaan mumnuumu sharcigu qabin lagula dhaqmo sidaa daraadeed soomaalidu waxay u baahan yihiin inay taxadireedaaya inay dhiiradaan iyaga oo si sharciga waafaqsan oo edad leh oo ixtiraamka wadanka ay joogaan ay ka tirsan yihiin leh inay haddana ay ogaadaan inay kalsooni buuxa qabaan inaysan ka duwanayn waxba madaxweynaha la doortay sidaa daraaddeed wixii dadka soomaaliyada maraykanka ah dibadbaalyaha ay arkaan inay ku diradaan inay ka hor yimaadaan oo caddeeyaan oo dheer ku caddeeyaan waxay leeyihiin waxaa jira adduunka waddankan waa la mudaharaadi karaa waxaa lala xiriiri karaa dadka maaragtay ay doorteen oo masale iyada oo awoodda madaxweynahoo kale leh waxaa jira qareeno maxaa xuquuqda waxaa jira hay-ado xataa ilaaliya dadka maaragtay maxaa laidhaha xuquuqdooda sida maaragtay afielada iyo wixii lamid ah marka soomaalidu waa inay kalsooni badan qabaan in ay maraykan yihiin sidaa daraadeedna qof wax ka qaadi karaay ama wax u dhigi karaa uusan jirin marka taa waa inay ku kalsoonaadaan waana inay xaqooda si kalsooniya u raadsadaan xaqo maaragtay wixii ay ay haddii ay kala soo deristo wax nidaam wax sharci darro ah waxaa ii dhiman hal qolo hal qolo waxaa jirta marka hadal ka jiri karo iyagana iyagasooda aanan aan iyagana optimista ka ah qolada sharcigu hadda haysta hadda deganaansho haysta sida greencard iyo waxaas iyo laakiin aan lahayn aan lahayn maaragtay citizenship qoladaas sharciga anigu sharciyahan ma ahin laakiin iyaga naftooda waxaan u malaynayaa in aan sharcigeeda in dariiqa caadiga ahaa oo constitutionka kale iyo nidaamka inuu raacayo oo aan sidaa daraaddeed qofkii aan dembi gelin qofkii dembi gala isagoon weli sharciga maraykanka helin waa laga yaabaa in uu maaragtay lumiyo fursadaas laakiin qofkii aan dembi gelin caadiyo muwaadina waxaa ilaalinaya sharciga waxaa ilaalinaya soomaalida joogta oo maraykanka ah iyo madaha kaleetka oo tirada badan oo haddaynu ka hadlaynay oo maraykanka iyo maaragtay maxaa la yihahdaa nidaamkiisa aada inay dhowraan marka ani waxay ila tahay in qasbidu ayayayayayna iska maaragtay macad ku badan ina gelinin oo ina ina ina oryaamiso awoodeena ina ka qaado afartaas inay soo socota xisbigan soomaalidu u badnayn inay taageeraan ayaa waddanka yimid laakiin isbedbedeladaana kaleeto maraykanka waa ku jiri jiray waqtiyo ka badan maraykan sidaas kuurta taarikhdiisa soo maray waqti xataa qofka muwaadinka oo maraykanka ah oo madow uusan sharci lahayn obama markii la dhelayay aabihii ma deli jirkanin meelaha qaarkood xuquuq ku xataa ku vooteeyana ma lahayn afartan sano kabacdi iyo konton sano maaha intay tahay kabacdina waa madaxweyne wadanka maraykanka ka noqday marka maraykanka horta horumarka uu soo maray iyo sharciyada ka jira waa inaynu iyada naftooda xisaabta ku daraa waxaa kaloo aan ku gabagabeynaya walaalo waa ku dheeraaday maaragtay su-aashaas jawaabteedii madaxweynaha maraykanka oo la doortay naftigiisa ayaa marka la la la fiiriyo haydiisa waxaa tilmaamaya waxaa waxaa muuqata waxyaabo tilmaamaya sida la qabo inaysan sida sida u fogeyn waa mara isagu waa nin reermin yeelaka waa nin maaragtay maxaa layaha aan ahayn guryaha koonfurta maaragtay maraykanka ka yimid oo maaragtay weli ansilimada ku dambeysay maraykanku ku koray waxaan lahaa reermin yeelak weeye waa baamishtar dadku waxay dhahaan waa pragmatistic waa waa bixii hadda isaga u fulaya ayuu raacaa waxay yidhaahdaan waa deal maker waa waa nin jecel inuu maaragtay dhaqankiisu yahay inuu gargartamo oo haddii arko in ciriiri arrin uu maadanaa ay ka galayso ka leexda safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka axmed ciise cawad oo u warramayey golaha in nineteen sixty ayuu kaasi ahaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda iyo dhaqan celinta puntland ayaa waxa ay gaareen magaalada dhahar ee xarunta gobolka highland warkaasi waxaa nooga soo diray magaalada dhahar waryaheena maxamud nuur wafdi heer sare uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda dowladda puntland mudane saalax cabiid ayaa soo gaaray magaalada dhahar ee xarunta gobolka highland waxaana waftiga qayb ka ahaa gudoomiyaha guddiga abaaraha dowladda puntland sheekh faad maxamuud xaaji iyo weliba gudoomiyaha mu'asasada alminhaaj mas-uuliyiinta ayaa u korgelaya xaaladaha abaareed ee ka jira gobolka highland ee puntland waxaa ugu horreynba gobolka highland waftiga kusoo dhoweeyey maamulka heer gobol gobol iyo heer degmo waa kan gudoomiyaha gobolka highland maxamed cawil cabdulaahi oo waftiga uga mahadceliyey booqashada ay ku yimaadeen gobolka highland ee puntland iyadoo weliba ay ka jidho xaalado abaareed oo aad u adag waftiga heerka saraa hogaaminaya wasiirku ee gobolka u yimi howlaha shaqaa weliba ah howlihii ugu muhiimsanaa maadaama soomaali oo dhan puntland gaar ahaan gobolku ay ka jiraan duruuf abaareed inay noo yimaadaan nagala soo qayb qaataaniin waxa weeye na soo ajiibaan aad baan uga mahad celinaya waxaanu degmooyinka iyo ilaa heer tuulo shaqadaanu ka haynaa runtii iyo dhibata jidhaa waa wax kale aad u kala baxad weyn marka taana waa wadnaa gurmadka degdega ah oo dali dabadba oo ugu horreeyo raxmadda eebe ilaahay baanu ka baryaynaa tan kale oo deeqda oo bini'aadanka ana insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto meesha ugu soo horraysa gobolka yaga maadaama uu yahay gobolka ugu dhibaatada badan dhanka abaarta waa gool u badan sool ama sida loo yaqaano sool balaatiyu dhibaatadu marka dadka la yidhaha dadkooda aalaaba waa la caafimaad qaba wax yaroo iska shubani waa dhibaatadu marka dadka la yidhaha dadkooda aalaaba waa la caafimaad qaba wax yaroo iska shubani waa jiraan laakiin baahi baa jirtan waayeen dadkii masaakiinta waan waayeen dadkii masaakiinta way iska bixi waxay ku shubtaan xataa waa waayeen marka aad baan waxaan ka mahadcelinaynaa gurmadka ballaaran aa soo samaysay waxay ku shubtaan xataa waa waayeen marka aad baan waxaan ka mahadcelinaynaa gurmadka ballaaran aa soo samaysteen
waxaa iyaguna dhankooda hadalkaysa ka dameeyey gudoomiyaha guddiga abaaraha sheekh fu'aad maxamuud xaaji iyo weliba gudoomiyaha mu'asasada alminhaaj maxamed cabdulaahi oo qayb ka ahaa waftiga soo gaaray magaalada dhaxar ee xarunta gobolka highland yacni cadaab yar baa dadka la dhadhansiinayaa kan weyn ka hor si ay wax u gartaan si ay u noqdaan si ay u toobad keenaan marka ummadda waxaa laga doonayaa soomaaliyeed guud ahaan inay toobad keenaan inay ilaahay u noqdaan in la ilaaliyo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddii maanta fisaqii baa ku batay xasadkii baa ku batay qabyaaladii baa ku badatay xiqdigii baa ku batay dilkii baa ku batay gardarrada ahaa iyo aabiga ahaa waxaas oo dhan waxay keenayaan ciqaab xolii baa zakadii laga bixin waayey hadda intaan abaaraha maraynay meel meelaha ka mida ma sheegayo ayaan soo maray nin afartan neef u hartay toddoba tiruu lahaa xoolahaana sakada kama bixin jirin kutubahan annaga waxaan ka akhrisanoo xadiidkii nebiga sala allahu alay wasalam xadiidkii taajka ku qornaan jiray oo khamsun likhamsin culimmadu u yaqaaneen yacni walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municu alqatra min alsamaa walowla albahaa'imu lam yumtaruu
mu'asasat alminhaaj inay qayb ka tahay taageerayaasha guddiga oo run ahaantii hadday noqon lahayd kaadir iyo dad hadday noqon lahayd maxay ahaytay waxtar hadday noqon lahayd biyodhaan hadday noqon lahayd raashin qaybin iyo wax la halmaal oo dhan ay qayb ka tahay taakulaynta iyo gargaarka gargaarka dadkanu meeshii ka sii wadno siina laba gabagabadiina waxaa goobta ka hadlay wasiirka cadaaladda dowladda puntland mudane saalax cabiid isagoona ummadda muslimiinta meelolbay joogaan in gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ka codsaday inay badiyaanin roob doonta si uu ilaahay ugu shubo raxmadda eebe
sidii loo yiri runtii aan wasaaraddan hore ugu baaqday dhibtana dhib aan geysanay runtii ma aha muxuu ahaa inuu ilaahay naga gardaran yahay mise muxuu ahaa noos cadaalad samaynayn laakiin waa dhib aniga unaan keensanay u baahan inaan ka toobad keenno saa darteed ilaahayna noo sheegayaa oo deeqsinimadiisa runtii iyo muxuu ahaa naxariistiisa wax badanna waa noo dhaafaya intaasna waxaa naga xigtoon u noqoshadiisa haddana saasoo kale u leeyahay faqtustakir rabbakum innahu kaana gafaara ilaa u soo noqda dambi dhaaf biyuuna siinayaa oo cirka niga soo daadinaya muxuu ahaaye roob
maxamed nuur cabdi
waa hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyo daljar barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljar oo idinka imaanaya magaalada kismaayo ayaan weli bartanka uga jirnaa goor dhow waxaad maqli doontaan warar la xiriir ah eedeymo loo soo jeediyey galmudug jaamacadda bariga afrika oo boosaaso ka furatay xafiis qaabilsan cilmibaarista iyo horumarinta bulshada mawliidka nebiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo siyaabo kala duwan dalka looga xusay nin u sharaxana aqalka hoose oo ka hadlay xarig loogu geystay garawa iyo qodobo kale hase yeeshee hay-adda culamudiinka soomaaliyeed ayaa kulan ay ku yeelatay magaalada muqdisho waxa ay kaga hadleen abaarta xooggan ee ku dhufatay dalka soomaaliya guddoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa bulshada soomaalida waxauu ka codsaday in ay gacmaha isqabsadaan islamarkaasi loo baahan yahay in ay u soo wada jeestaan sidii gurmad loogu samayn lahaa bulshada ku dhibaataysan gobollada dalka oo ay xoolihii dhaafeen waddanka waxaa ka jira abaaro baxsan oo aada iyo aada u culus oo galaaftay xoolo badan dadkuna ay ku jiraan halis gaar ahaan somalilan puntland iyo galmudug iyo koonfurta soomaaliyeed iyo dhammaan deegaanka ay degaan soomaalidu marka si wax looga qabto arrinka asaga ah inta gooray goor tahay ayay hay-adda culamada soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan baaqa asaga ah ko in ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno xuquuqda la isku celiyo istikfaarta iyo ducada la badiyo waayo musiibada waxaa keenaa waa dunuubta waxaa lagu faydaanaa waa tawbadda labo waxaan ugu baaqaynaa dawladda dhexe iyo kuwa gobolada in mudnaanta koobaad la siiyo gurmadka abaaraha oo aan looga mashquulin arrimo siyaasadeed ama doorashooyin saddex waxaan ku baaqaynaa in dawladdu la timaado tillaabooyin qorshaysan oo hordhac ah si loo yareeyo saameynta abaaraha soo noqnoqday sida qodinta ceelasha iyo kaydinta biyaha afar waxaan ugu baaqaynaa dhammaan wadda soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba in dadka abaaruhu saameeyeen lala soo gaaro biyo baad quutu daruuri iyo daawo shan waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dawliga ah kuwa islaamka iyo kuwa carabta in ay si deg dega loogu soo gudno shacabka soomaaliyeed oo ay aafaysay abaaruhu sidoo kale waxaan usoo jeedinaynaa warbaahinta inay kaalintooda ka qaataan muujinta xaaladda taagan lix waxaan dawaaminaynaa guddiyada gurmadka abaaraha oo ayagu isxilqaamay oo ay hogaaminayaan culammadu waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan guddiyada ayaga ugu dambays ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu ummadda faraj u furo dhibkana ka faydo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guddoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayuu kaasi ahaa deeq durqun ciise oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamul goboleedka galgaduus sare state ayaa ku eedeeyey maamulka galmudug in ay musuqmaasuq badan ay sameeyeen islamarkaasina ay isku direen beelaha wadadega waqooyiga gobolka galgaduud deeq durqun ayaa sheegay in loo baahan yahay in waxgaradka beelaha cabudwaq ay isku tashadaan islamarkaana ay ka tashadaan galmudug dhinaca kale waxa uu ka hadlay kala qaybsanaanta u dhexaysa hoggaanka maamulka sare ee galgaduud sare iyo sidoo kale isagoo ka hadlay faragelin uu sheegay in lagu hayo waxa uu warramay waryaheena cumar lakimaan dhammaan waan salaamaya marka koobaad khaasatan cumar laki hadda wareysanaya waan dhowahay barnaamijyo baan raba inaan ka hadlo marka marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxma waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalayaal arrin waayahan jirtay oo in badan aan ka hadlaynay annaga maamulka anaga galgaduud sare madaxweynaha ka ah doctor qun ciise arrintaasoo nin badan aan ka hadlaynay wixii intaa aan ka hadlaynay samtigan ay soo baxday marka waxaan rabaa inaan la hadlo beelahayga sare ee maamulkan ku aftirsada galgaduud sare inaan halkan uga gudbiyo maaragtay wixii ra'yigayga ah iyo wixii kala ah ayaan rabaa magar
aada iyo aad si wanaagsan
dhammaan horta waxaan salaamaya dhaqanka beelaha sare ee kala gedisan ugaadka dhammaan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa ganacsatada waxaan salaamayaa siyaasiyiinta waxaan salaamayaa dhammaan ururka hooyooyinka dhalinyarada baan salaamayaa salaan kadib kolley wixii aan intaa ka hadlaynay sanad san ka hor annana ka hadalnay oon tusnay oon ku baraarujinay waad aragteen waxaa aada iyo aada iyo aada u habboon maadaama aad soo ogaateen ururkii xagjirka ahaa ee cadaada joogay ee dadka dhiiggiisa inay miirtaan u yimid aada soo salxaarteen in aad dib u tashataan maamulkanagana aad tayeysaan maamulkiinii weeye adinkaa iskale magacii beelaha siduu ku dhisan yahay waxaad ogtihiin waxyaalaha ka dhacay oo laydinku sameeyey horey baan siyaasad ahaan idinka dirina waxaas inay imaanayaan waa laydin madahabaabiyey haddii laydin madahabaabiyey oo hadda aad qanacdeen ood aragteen waxaa loo baahan inaan tashano waxaana ayaan darro ah xaafad gaalkacay ka tirsanoo baraxley la yidhaahdo adinkoo galgaduud iyo mudug barkii degan inaad hoos tagtaan ayaan darro weyn bayna ku tahay koob iyo labaatan sanana dalka soomaaliya jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya oo oran jiray soo xukumayay oo maamulayay aad bayna ku tahay ayaan darraynayna ku tahay waxaan ugu baaqayaa beelaha sade hadday qurba joog yihiin iyo hadday dalka joogaan iyo haddii ay yihiin saddexda ra-isul wasaare waan leeyahay way gabeen beelaha sade way gabeen aan leeyahay in laysu yimaado maamulkii aada lahaydeen aada dib u habaysataan adinkaa hoostina la imaanaya waxaan inii sheegayaa galgaduud waa toddoba degmo laba degmo iyo bar baad ku leedihiin markii la xisaabo iyo iyo maalkii saddex degmo iyo bar baad ku leedihin marka caldusmareeb lagu daro ilaa degmada dusmareebba qayb baan leenahay waad ogtihiin boqol kiiba toddobaatan baan lahayn waad ogtihiin waxa weye deegaankanaga iyo guryaheeni baa boqol kiiba siddeetan ka dhisan waad ogtihiin waxa weeye degmada ugu populationka badan toddobadaa degmo waa caabuda uuna nabadgelyada badan waad ogtihiin waxaan ku baraarujinayaa dhulkiina iyo ciidiina iyo deegaankiina iyo dadkiina waa maarus waana inaad iska qabataan dadka tirada yar ee gruubka ah ee u shaqaynaya nimanka xagjiriinta ah ee cadaada jooga oo dadka dhiiggooda loo soo diray oo magaciina wata oo caabuwaaq iyo balambal iyo dhabad intaas dilaalayda ka hor wareegaya oo qabiilaadkii mareexaan oo nabadda iyo wanaagu ka dhexayn jiray oo weligood mareexaan nin mareexaana oo dhiiggiisa nin kala daadiya aysan jirinin waxaa wax aada looga ilmeeya ah oo laga yaqiiqo soomaa nin maraxaan nin maraxaan cabad ku dhufanaya waa wax aada looga xumaado nabad baa ka socotay waa la isu dhowaa waada weydeen dhibaatada caawada ka dhacday kooxdaas cadaada joogta ayaa dhaqaalo adag ku bixisay waayadii odayaashii la laayey kadib waayadii haddana niman kaloo dhalinyaro ah oon waxba galabsan la laayey kadib waayadii markaa qabiil kastaaba qabiil xabad ku dhuftay wartashada waad aragteen dhibaatadii nin dhintay soo noqon maayo waxa weeye kanoo baa talo u baahan kii dhintay khalad buu ku dhintay war kanoo aan u talino war gacmahaan isqabsano war aan tashano haddaanan galgaduun saranayo oo madaxweyneheedii ugu sarreeyay aan ahay waxaan inii caddaynayaa in haddii aad tidhaahdaan ma garanaysaa waxaa dhiman iyo magaciisiga iyo qorshaha iyo arrintan iyo wax kalaan kay samaysanaynaa diyaar baan idinlanahay war midooba midooba beelaha sadow midooba cid inii noqon aan ilaahay ahayn ma jirto oo ina rabta intaasaan raba inaan u gudbiyo beelaha sade kala gedisan walaalaba ka aada iyo aad marka deeq dabcan waqooyiga galgaduud maamulkan galgaduud sare marka ugu horreysaba laga aasaasay si si gaara markii aan eegno cadaado wixii ka dhacay iyo doorashadii inta badan beelaha waqooyiga galgaduud cabasho iyo saluug badan ayay ka qabeen qaabkii doorashada ay u dhacday bal maxaa kaaga baxay doorashadii cadaado iyo didmada dadka waqooyiga galgaduud haddase maamulka galgaduud sare muxuu qorshaha uu wadaa oo ku aadan inuu ka faa'iidaysto fursadan ah in dadkii ay garteen maamulka galmudug inuusan dan u hayn walaale maasha allah waxa weeye taan garashadeedu walaale anugu hadee raggii maamulkan galgaduud sare aasaasayaashoodii baan ka mid ahaa waxaan inay imaanayaan baan ogaa siyaasiyan odayaasha nada dhaqanka waa la khalday niman baa khalday dhalinyaro ah oo groub isku xiran ah oo nimankaa groubkaa ku xiran halkaa jooga saan horeyba kugu sheegay haddana way arkeen waxa weeye waxaan u aragnaa haddaan nahay anaga maamulka galgaduud sare doorashada cadaada ka dhacday wax sharci ku dhisan inaysan ahayn oo boob ah waxa weeye meel kastana waan u gudbinay united nationkaan u gudbinay european unionkaan u gudbinay igaad baan u gudbinay kana hari mayno kuraas taasa ka dhacday beelaha sare ee waqooyi galgaduud afar ay ahaayeen mid ayaa wax sii saxan ku dhex jira oo nimanka beesha maxamed anumaan reer oo weliba si wanaagsan oo dhibaato la-aan ah oo walaalnimo ah ku dhamaystay arrintoodii saddexdii kalena waa la boobay oo si musuq maasuq ah lagu sameeyey waad ogtahay dad baa lagu laayey beelaha kale oo soomaaliyeed oo ku abtirsanayay magacaas galmudug ku abtirsanayay oo lagu dulmiyey oo rag baan ku dhintay waad ogtahay ceelbuur baa dekraday daraadda shacabka isugu laayay xamar baa haddeer laysku goobanaya waxaanu aragnaa sharci darro weyn mana ka hari doono waanan daba istaagayna haddii ilaa yidhaah waayahay ugu dambeyn marka fashilkan hadda galmudug iyo isqabqabsiga beelaha iyo galmudug u dhexeeya kasi kow bal maamulka galgaduud sare sidaan ognahay horey aasaaskiisa dadka inta badan way ku wada qanacsanayeen dhammaan dadka waqooyiga galgaduud kasoo jeeda muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasadda maamulka ma aysan muuqan kala qabsanaan ayaa jirtay bal maamulka galgaduud sare maadaama tahay hogaankii ugu sareeyey tafaasiil iga sii xalgee xaggee waxu marayaan hadda walale waa runta waxay soomaalida ku mahmaadaa waa beri shacaba laguma dego waxa runtaa in la sheego way wanaagsan tahay maamulkan galgaduud sare way jirtay maar dadku inuhan weynaa beelahu ay dhisteen magac beelahan uu leeyahay oo ahaa calan maaragtay beeshan u leedahay samaysatay way jirtay arrintaasi saasay ahayd waa waa sax weye laakiin maxaa yimid dadkii odayaasha qalday ee dilaalayda ahaa ayaa dhexgal laftigeeda ku sameeyey waa ogtahay guddoonkii baarlamaanka ayaan dooranay waxa weeye cadaadu iska riboorgareeyey waad ogtahay anigu marka hore madaxweyne ku-xigeen baan ahaa ninkii madaxweynaha ka ahaa heshiis ayuu la galay maaragtay nimankan galmudug sidaas soo gudbiyey asagana meesha wuu ka baxay marka waxa weye waxyaalahaas faraha badan ayaa dhacay oo wax la qarin karaa ma ahan sababahaasa keentay waxa kaloo keentay maamulku wuxuu ahaa beelihiisadu ahaa beelihiisadaa islaayey markii haddii beelihiisada islaayeen dhaawac baa halkaas annaga nooga yimid waxa nala dirirayey gruubkana cadaada jooga ee damul jadiid ka socda ayaa nala dirirayay markii mareexaan nabadayn badan aan ka samaynay ee la heshiiyey ay dhimanayd arrintii cumardheer iyo reer galal oo u dambaysay oo laba beelood oo beelaha sida ka tirsan ahaa ayaa sil deg dega oo exprisa u dhacay oo dhaqaala ay ku bixiyeen nimankaasi in sidii shalay qayb oo xukun ku dhacday beelaha sida ay dib dambe ugu dhacdo wax dhici doona ma ahan dib baan loo samayn doonaa labada gobol maamul loogu samayn doonaa ciidanka ilaahay sidaas weeye laakiin hadda annaga maamulka nagaan ku fadhina deer durqun ciise oo sheegtay madaxweynaha galgaduud sare ayuu kaasi ahaa
وسؤال تأويني ذلك يا السليم وسؤال تأويني ذلك يا السليم ديدالي بالمضى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مضى دونالي
magaalada boosaaso waxaa laga furay oo jaamacadda bariga afrika ay furatay xafiis cusub oo qaabilsan cilmi baarista iyo horumarinta bulshada xafiiskaasi ayaa yimid kadib markii jaamacaddu ay xiriiro kala duwan ay la samaysay jaamacadaha caalamiga oo ku yaala caalamka ay suurto gashay ama loo arkay baahi weyn in xilligan loo qabo cilmi baarista ayaa la sheegay in diiradda lagu saari doono dhammaanba waxyaabaha quseeya arrimaha bulshada waxaana wejiga koowaad la qaban doonaa sanadka cusub jamiile axmed aadan waxa ay bara ka tahay jaamacadda bariga afrika waxaana ay ka mid tahay macallimiinta bixin doona daraasadda cilmi baarista wariyaheenna xasan haykal ayay u warrantay
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك وورس وحن أمهد علمية فاديو دوجر معمول كذا سي فرصة دان إن قالقة iyo waxaan salaamayaa dhegaystayaasha raadiyo dawjir kadib anigoo ah jamiile axmed aadan oo ka tirsan macalimiinta jaamacadda bariga africa oo kaas ahaan kuliyadda caafimaadka waxaan jeclahay inaan la wadaago walaalahay xafiis cusub oo laga furay jaamacadda bariga africa xafiiskaasoo ah center for research and development xafiis cilmi baaris iyo horumarinta bulshada xafiiskaasoo la aas-aasay kadib markii ay maamulka jaamacadda bariga africa ay iyo somali swedish research association ay la sameeyeen shan jaamacadood oo ka tirsan jaamacadaha waddanka sweden kuwaasoo kale ah ubsala umiya lund xiriirkaasoo loogu talagalay in lagu sameeyo cilmi baarisyo oo loo diyaariyo waddankeena soomaaliya cilmi baarisyadaasoo keentay in iyo mashruucaas in loo tababaro macalimiin ka tirsan macalimiinta jaamacadda bariga africa ee qolyahaas jaamacadaha sweden ay u tababareen cilmi baaris macalimiintaas cilmi baarista baan anigu nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo macalimiintu ayaa hadda waxay ka bilaabeen howlo xafiiskan cusub ay ka mid yihiin in ay tababaraan macalimiinta dhammaan jaamacadda bariga africa oo loo lagu siyaadinayo laguna xoojinayo cilmi khibradda iyo aqoonta loo leeyahay cilmi baarista sidaad la socotaan cilmi baaristu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka ugu muhiim ah bulshadeena iyo horumarkeeda dhin kastaba ha ahaatee sida caafimaadka dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo dhammaan guud ahaan arrimaha bulshada baaristu cilmi baaristu waxay keeni kartaa oo dhalisaa in la helo xogta dhabta ah ee ka jirta bulshadeena dhexdeeda taasoo ku tusaysa waddada saxda ah ee aad u mari lahayd waxqabadka iyo horumarinta iyo maxay hayto sida aada uga hortegi lahayd dhibaatooyinka iyo waxyaabaha maaragtay dhaawac u keeni kara bulshadeena ujeedadu waxay tahay marka hore in horta la aas-aaso cilmi baaris xog cilmi baaris waddanka dhexdiisa ah oo ay taasoo ay keenaysa in yacni la awoodda capacityga la badiyo ay waddanka soomaalidu ay u leedahay inay cilmi baaris sameeyaan sidaa la socotay cilmi baaristu aad bay u hooseysaa haddana hadday jirtana waxaad arkaysaa warqado badan oo laga soo daabacay oo ku saabsan cilmi baarista haddana warqadahaasi in yar oo yacni aada u yar tiradooda ayaa magaca soomaaliya uu sameeyey aada ku arkaysaa inta badan dad ajanabi ayaa warqadahaasi qoray oo soomaaliya ka sameeyey marka in awooddeena anigu soomaalidu haddaanahay oo weliba hormuud u tahay jaamacadda bariga africa aada loo dhiso awooddaaan u leenahay in cilmi baaris waddankeena annaga oo soomaali ah aynu sameyno waxaana keeni karnaa soomaalidaasi oo yacni awooddoodii badatay oo cilmiga ay baarayo cilmi baarista waxaa laga helayaa faa'iidooyin badan dhanka caafimaadka waxaa la ogaan karaa meelaha yacni cirdabadaha ka jiraan waxyaabaha dhibka u keeni kara bulshada sida loogu hortegi lahaa adigoo xog xaqiiqa ka haysta xaaladdu hadba intay gaarsiisan tahay maxay tahay marka waxyaabaha diiradda la saarayo xafiiskan uu diiradda saarayo cilmi baarista ku samaysaan
aniga oo ka mid ah macalimiinta hadda tababar sameynaya maxay to cilmi baarista ku guda jira waxay cilmi baaristeedu u qaas ahaan ay tahay dhanka caafimaadka waxaana hadda wax ka sameynayaa baaritaankayga uu ku saabsan yahay hooyooyinka umur raaca iyagoo uurka la dhinta markay fooshaan umusha ku dhinta dhigbax iyo waxyaaba wax laga hortegi karo oo yacni wax laga qaban karo ayay ciladooda udhimanta ay u dhintaan inaan ogaano sababaha keeni kara iyo waxyaabaha badi ay u badan yihiin dumarka yacni inay umu raacaan iyadoo ay aada ugu liidato markii loo firshay adduun weynaha aanu nahay inta toddobaatan iyo dhowr so wadan baanu waxaan noqonay dalka ugu hooseeya dadka ugu badan ee umu raacaan marka dhibaatooyinkaas markaanu cilmi baaris ku sameyno cilmi baaristeedu hal sano soconaysa ay dhammaato waxaan jeclahay in markaa natiijooyinka iiga soo baxa baaritaanka iyo wixii recommendation aan sameyn karno markaan ogaano aan u gelin u galno wacdi wacyigelis iyo sidii wax bedel aan uga sameyn lahayn bulshadeena aan wax ugu yacni ugu tari lahayn ugu caawin lahayn sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha maaragtay dhibaatooyinka ku ku haya waddankan iyo bulshadeenaba cilmi baaristu markay dhaqaalo noqoto waxbarashada noqoto faa'iidooyin badan bay dhalisaa oo waxaad ogaan kartaa hadba jidkaad u mari lahayd ood wax ku bedeli lahayd bulshada wax uga qaban lahayd okay marka waxaa jira arday aad rabtaan in arrimahaasi ama mawduucyadaasi aad u tababartaan si iyagana daraasaad u sameeyaan idinkana aad kor kala socotaan haa siduu xafiiskan u bilowday iyo weliba qolyahan hadda sweden ka tirsan iyagoo ujeedadoodu ay tahay hadda ka horna intii burburka uusan dhicin ay ay xiriir la lahaayeen dowladda soomaaliya oo ay dad badan ay yacni b h d ya siiyeen iyo maaragtay ilaa koo iyo toban qof ayaa b h d ka qaatay mashruucaani dagaaladii ka hor in kalena master bay qaateen waxa weeyaan waxbaaristii hadda dib baa loo soo celiyey kadib markii burburkii yacni uu dhibaatooyin badan u keensaday annagu hadda waxaanu ka bilownay tababarkan hadda bilowday wuxuu ku saabsan yahay horta waxaanu macalimiintayada oo maaragtay baanu jaamacadda u shaqaysa yaanu horta cilmigooda soo kordhinaynaa cilmiga xagga cilmi baarista habka loo sameeyo kadibna iyagaasaa cilmiga baaraya with ayagoo la kaashanaya xataa maca ardaydooda xataa u qaab u diyaarinayo waa siday u bilaabatay mashruucaani hadhowto waxay keenaysaa in xataa wadanka marka cilmigaas aan kasoo gudubsanay wadanka aanu ka dhex sameyno cilmi baaristaanyo oo lagu siin lagu bixinayo xataa b h d yo iyo maastero dalka dhexdiisa ay soomaalidu iyagu xataa ay noqonayaan dad aada yacni ugu hormara akademikooda jamiile axmed oo xasan haykal u waramaysa ayay taasi ahayd iyadoo ay ku beegan tahay labiiyo tobanka rabiicul awal ayaa meelo badan oo dalka ka mida si weyn waxaa looga xusay dhalashada nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaba buurtinla ayaa ka mida meelaha sida weyn looga xusay wuxuu noqonayaa qofku muslimkaa mar loo imaanayo hadduu ilaahay rumaysan yahay rasuulkiisana uu rumaysan yahay ilaahay wacdigiisa iyo waciidka allah subxaana wa tacaala uu ballan qaadana uu rumaysan yahay looma sheegin marka nafta laga xayuumin doono looma sheegin maadaama aan loo sheegin marka mar walba mustaciidan lilmowt inuu yahay ayaa la doonaya qof ma ugu diyaargaroobaya oo dhimasho saacad walba inuu dhinto aqbalaya inuu yahay markaasna macnaha waxa weeye ilaahayna hor istaagi doono uu la kulmi doono wixii uu sameeyey khayran wa sharan khayr iyo shar wixii uu sameeyena uu la kulmi doono ayuu rumaysan yahay qofka muuminka marka ilaahay wuxuu leeyahay muuminiintii ey ahaada kuwo mar walba aniga iga cabsoonaya oo ilaahay dikrigiisa ilaahay xuskiisa mar walba ku mashquulsan waxaana dhimanina islaamnimo inaad ku dhimataan maahay macnaha qofka isagoo ah qof hoggaansan oo ilaahay awaamirtiisa u hoggaansan waxaa la rabaa inuu dhinto oo magaranaysa cadishuu timaado ilaahay aad kaloo qur-aana wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waquluu qawlan sadiidan yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yudic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima war ilaahay iyo rasuulkiisa kuwii rumeeyadow ilaahay ka cabsooda qowlkiinan hagaajiya qofku markuu ilaahay ka cabsado wuxuu og yahay ilaahay hadalkiisa inuu la socdo ficilkiisa inuu la socdo dhaqdhaqaaqiisa inuu la socdo neeftiisa inuu la socdo xadiidkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku weydiinayay jibriil oo nebigeenna macallimkiisiiya uu ku yidhi ixsaanku muxuu yahay an tacbud allaah kaannaka taraah fain lam takun taraahu fa innahu yaraaka ilaahay inaad caabudid weeye sidii milijeeda oo kaleeto haddaadan allah subxaana wa tacaala adigu u jeedin waxaad ogaataa ilaahay inuu kuu jeedo oo ku muraaqabaynayo oo uu kula socdo haddana ilaahay uu kula hadlayo markuu allah subxaana wa tacaala uu kula hadlayana laba arrimood midkood buu allah subxaana wa tacaala kaala hadlaya inuu ilaahay wax ku amrayo inuu ilaahay wax kaa reebayo allah subxaana wa tacaala addoonkiisa markii wixii uu amray la yimaado ilaahay ballanqaad ayuu u fidanayaa inuu unaxariisanayo ayuu ilaahay ballan qaadayaa inuu camalkiisa wanaagsan oo uu la yimi ilaahay ka sawaabinayo allah subxaana wa tacaala ballan qaadaya يصلح لكم أعمالكم عملكين الله سبحانه وتعالى وأقبليا ويغفر لكم ذنوبكم ذنبكين الله سبحانه وتعالى ودافيا ومن يطع الله والرسول إلهي قفك أداعة والرسول رسولك أداعة فقد فاز قفك واللباني فوزا عظيما لمن أدي أدوين باللباني بلليه ولا الله المركع إلهي عن سيديس ومدار كل سعادة adduunka iyo aakhirada qofka liibaantiisa waxay ku jirta allah subxaana watacaala inuu ka cabsado qof walowba waxaa mawdku ku imaan karaa adigoon xididku xanuunin ayuu ku imaan karaa wuxuu ku imaan karaa iyadoo rusushiisa ay kasoo hormadhay oo lagu digay allah subxaana watacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu ku tilmaamay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaakum nadiir waana idin cimri wajaakum nadiir nadisniin oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu dhashay dhalashada nebigu inay labiiyo tobanka rabciil awal tahay sideed iyo sagaalka intaba waa la sheegaa laakiin alaqwaal almuctamada aqwaasha muctamadka ah raajixa inay tahay labiiyo tobanka wey munaasabo labaad waa hameenka u dhashay wey munaasabo saddexaad labiiyo tobanka rabiicul awal iyuu nebigu madiine tegay taabacadu noqonaysaa ma noqonayso waxaaska laga sheeganaya noqon mayso ilahay ayna ku irtaaga taas middaas يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويقول الله عز وجل في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعد إخواني في الله أن أو أن تغني مدالكا وحفلد أما كل وين أن تغشى كيسانه خصائص النبي الله محمد يسيرتي يتاريختي يمحبتي وحاضرك المسلمين تمروا بالقدونية أو مركز يحلك القدونية إلى السوسيان ومحي عبسي ربي سبحانه وتعالى من الكوبات إن إلهي كعبس الله ورب سبحانه وتعالى يقول لي مركز ومحي عبسي الله ومحي دائما عبسي الله الشيء شيء كسمى حد يسوي مش أسر يسويه taa ka bacdi waxaan isugu nimid halkan waa kulanka weyn ee caawa laskaga sheekeynaya nabillaahi maxamed siriisa horta waxaa muhiim ah oo mudan qofkaan imaanaya ama bulshadan qof walba inuu horta xil iska saaro bal nabiyullaahi maxamed oo qofkaas ku dayana sidaa baliyuu yahay horta waa qof noocey ah shaksiyadiisa inaad baratid taariikhdiisa inaad baratid siiradiisa inaad baratid dhammaan historyga uu leeyahay inaad baratid baa lagaa maarmaana laakiin mar walba marti kaga tiid oo xil kale marti uga tahay lagama doonayo waxaa lagaa doonayaa adigoo shaksi oo qof ah intaad isku taxalluqsid intaad tilaakoowe inaad balbaratid oo aad raadsatid af soomaali iyo af carabi af ingilish ka awood inaad ku raadsatid siiradii nabiyullaahi maxamed sal alla alay slam aadan weligaa qof marka uga ahayn taas horta waa dardaaran markasta aan isku siirano waxaa kaloo caawa halkan lagu dhiga waa mawlidka nabiyullahi maxamed sal alla alay wasalam caawa sidaas soonaha waa maxay waa hameen isniina soo ma ahan bisha ribcul awal waa maxay waa labayo toban soo ma aha caawa waxyaalo badan baa caawa iswaafaqaya falilahi alxamdu halkan waxaan doonaya insha allah inaan kelmad yar oo ku saabsan taariikhdii nabiyullahi bin maxamed inaan kasoo jeedino insha allah bal nabiyullahi maxamed qofsi ayuu ahaa markuu hore intuusa markuu uurka hooyadiis gelayay aabihiis goormuu dhintay hooyadiis goormay dhimatay awowgiis goormuu dhintay adeerkiis goormuu dhintay goormee nebi laga dhigo lasoo saaray maxaa dhacday mucjisooyin ah oo waxyaalo badan oo laga marmaanayo qaybihii dambe ee barnaamijkeena caawi daljir ayaa la soo gaaray nin u sharxanaa aqalka hoose ayaa la sheegayaa in lagu xulay magaalada garowe dhowaan musharax cabdixabiib yaasiin musharax cabdixabiib yaasiin warsame oo ka mid ah musharaxiinta u tartamayay xubnaha aqalka hoose puntland dowladda federaalk u matalaya ayaa ka hadlay xarig lagu geystay magaalada garowe dhowaan waxa uu ku eedeynaya xarigaasi in uu ka dambeeyey madaxweynaha puntland cabduule maxamed cali gaas mudane xabiib ayaa sheegay in markii la xiray ama xilligii la xirayay loogu yaray nabad sugidda ayna u sheegeen amar madaxweyne inuu ku xiran yahay jamaal faarax adan ayuu u warramay
jamaal waa mahadsan tahay shalay waxaa dhacaysay doorashadii qaybtii ugu dambeysay annaga beesha anigaan ka dhashay shalay waxaa la doortay doorashadooda shalay shalay bay dhacday gabar baana kusoo baxday la yihahda xaawo axmed shalay subaxii markay ahayd baan waxaan anigu gabadhaas baan la shaqaynayay aniga markii lay diiday clearanciga oo la yiri kursiga waxaa loo aasiyey gabar gabadh aan aniga an islahaa markaas waa matali kartaa positionkaagi oo waa u qalantaa inay xildhibaanad noqoto baan u yeeray gabadhii baa issharaxday shalay ergadii wax dooranaysa baan guriga ugu yeeray subaxii markay ahayd toddobada subaxnimo ergadii baan halkaan kukala ku kala warqaadanay waxaan ku ballanay in gabadhaas la doorto runtii laguna doorto maaragtay ii sheeg inay tahay qof u qalanta positionka markii argadii annaga aan guriga ka baxnay anigoo magaalada maraya oo markaas marka hore askar baa ila socotay askartayda ka tegay baan waxaan aaday xawaalada xawaalada markaan kasoo noqday magaaladan rabay inaan alaab kasoo gato anoo magaalada dhexdeeda maraya baa square waxaa iga qabtay baabuur uu qori saaran yahay iyo xaajiyada ay ciidamo ka buuxaan waxay ugu yidhahdeen baabuur kasoo deg waxaan ku yidhi sababtu maxay tahay way khasbeen baabuurka iga iga iga saareen baabuurkooda geliyeen waxay wejiga ii geliyeen maskaraatay wejiga ii geliyeen waa ila carareen muddo aan qiyaasayo inay tahay afartan iyo shan daqiiqo baa kollay laywaday meel boqol yaraa laygeeyey qolkaasaan waxaa ku jira sagaal saacadood xalay waxaa soo baxay markay ahayd toddobadii fiidnimo laiga soo saaro qolkaas ilaa hadeertaan sababtana la ku xiray sababta ku mutaysamay runtii in ciidamadii qaranka oo maaragtay la rabay inay waddanka difaacaan ay annagoo aanan waddanka dambi ka gelin ay runtii noo xireen oo noo qaateen ma garan karo marka shalay arrintaasaa dhacday waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dadkao dhan ay isweydiinayaan qof muwaadin ah oo aan dembi gelin oo markii hore loo diiday clearancegii oo hay-adda c i d da ay u diiday clearancegii oo la yiri madaxweynaha yiri yaa la siin clearance oo laga reebay doorashooyinkii anigoo doorashada ka haray oo intaas kambayn gareeya markii doorashada laiga reebo haddana in xarig laygu sii daro runtii waa wax la yaab leh waana wax aanaan runtii aanaan ka hari doonin ilaa aan ka salgaarno sababta keentay sababto anagu dawlad waxaan u dhisanay inay annagana difaacdo inay canshuurta shacabka ay bixiyaan annaga ay noogu shaqeeyaan shacabka ugu shaqeeyaan ee ma ahan in annaga ciidamadii qaranka iyo madaxtooyadii qof muwaadina oo aan dembi gelin in loo isticmaalo oo runtii lagu abuse gareeyo lagu xiro waxaan qaadan kara ma ahan cidda ka dambaysana waxaan rabnaa in naloo sheego sababta ay u sameeyeen waaya adigu marka waxaad leedahay anigu musharax ma ahayn shalayto laakiin gabadha soo baxday baan taageerayay sidaas ina hadalkaagu anigu musharax ma ahayn musharaxnimada waa laiga reebay haddaan dib u noqono waxaad musharax baan ahaa waxaa habraaca doorashooyinka ka mid ah weliba khaasatan puntland inuu qofka clearance kasoo qaato c i d da oo ay yidhaahdaan c i d du dambi ma laha c i d da baa waxay tiri markaan utagnay warqadaa kaa taala madaxweynaha dhigay madaxweynaha wuxuu yihi cabdixabiib doorashada kama qayb geli karo warqad miy warqad miyay kutusan marka warqadii maysa tusin markii dambe warqadna tusa markaan idhaahay aan aan warqadii weydiisanay waxay yidhaahdeen warqad kuma siinayno laakiin madaxweynaha camarkaas la siiyey waaya marka maxaad sileeda maxaad tuunsantahay ma gabadha aad taageeraysa darteed in lagu xidhay baad tuunsan tahay mase waxaad tuunsan tahay sida aad sheegaysay warada hore loo soo saaray cid kalaa soo saartay in lagu xidhay
warqadaasi markii hore mowqifka laga lahaa waxay ahayd in doorashada laga reebo aniga aan doorashada ka qayb gelin sababtaa waxaa loogaa haddaan doorashada ka qayb galo inaan aniga xildhibaanada kusoo baxayo halkaas ay guusha igu raacayso marka warqadaas waxaa meesha loo dhigay in aniga laygu caqabadeeyo markii dambana waa la boofiyey kursigii waxaa la yidhi gabdhaa loo askeeyey cabdixabiib yaasiin oo jamaal faraxaadan uu ramay ayuu kaasi ahaa guud ahaan barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljiro idinka imanaya magaalada kismaayo caawa intaas ayaan ku soo koobaya waa soo saariddii tibintii maxamed cabdulaahi cali kooshin oo dhammaantii idin leh ammaano
allah تعليم تالي dalka iyo beeraha yaanbadow dadku